xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhowsamareeb
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraawe
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahiim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hadhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka qosliyahe marka qoysaska tegay dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shib dhih maaha wax ii sheega mar waa fertiriate center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha allah ubadka bixiye arday yaa murunka qaba heemugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalab ha ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbalada codsigiinna hayahe ii qaniicaadihe warka waa dalba dooqaaga waxaa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana ha hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilma intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxa darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caana daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhalmada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe ugu hagaag isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal bismillaahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka duhure raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegeysan doontaan maantana waxaa ugu dooroon faahfaahinno kasoo baxaya qaraxyo xoogan oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka oo sheegtay inay xirtay in ka badan labiyo toban akoon oo al-shabaab isticmaali jirtay gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo la kulmay guddiga dastuurka baarlamaanka soomaaliya maamulka hirshabelle oo digniin ka soo saaray fatahaad laga cabsi qabo inuu sameeyo webiga shabeelle wasaaradda amniga hirshabelle oo kulan looga hadlayay amniga u qabatay bulshada degmada moqokori ee gobolka hiiraan madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta galeen oo xarig ka jaray xarunta wasaaradda kalluumaysiga ee kheyraadka badda koonfur galbeed intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu door koroon warka doole raadiyaha cadaada dhegeystayaal goorra u diyaargarowba warkaa inta ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo isniina waa lix iyo tobanka bisha labiyo tobanaad sanada laba kun labaatan iyo afar haatanna kusoo dhowaada warkii oo intaa ka faahfaahsan faahfahino dheeraada ayaa ka soo baxaya qaraxyo xoogan oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay qaraxyo miin oo xalay ka dhacay gudaha degmada garasbaale ee gobolka banaadir qaraxyadan oo ahaa bartilmaameed ayaa lagu xiray guryo ku yaala waaxda koowaada degmadaas kuwaasoo lagu xiray kaamarooyinka c c t v inta la xaqiijiyo ilaa shan qof oo shacab ah ayaa qaraxyadaasi waxaa kasoo gaaray dhaawacyo fudud waxaana goobta goor dambe gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo sameeyey baaritaano kooban ma jirto waxaa daloo ka soo baxay maamulka degmada iyo saraakiisha laamaha amniga oo ku aadan qaraxyadaas iyo howlgalka xigay horey sidaan oo kale ayaa loogu xiray goobo ganacsi oo lagu xiray kaamarooyinka qarsoon waxaana sheegtay weeraradaasi kooxda al-shabaab wasaaradda amniga hirshabelle ayaa kulan looga hadlayay amniga u qabatay bulshada degmada moqokori zakariya cali raage ee warbixinta warka inooga soo diray degmada moqokori ee gobolka hiiraan degmada moqokori oo ah degmooyinkii dhwaanba lagu xoreeyey cadowga khawaarijta al-shabaab ayaa waxaa maanta gaaray agaasimaha guud ee wasaaradda amniga hirshabelle mukhtaar maxamed cabdulle si looga hortago khataraha amniga degmada moqokori ayagoona ay ka qeyb qaadanayeen bulshada ku dhaqan degmada iyo qeybaheeda kala duwan moqokori oo ah magaalo ka caagan khataraha cadowga ayayna bulshada ku dhaqan waxa ay dowladda hirshabelle gaar ahaanba wasaaradda amniga ay ka codsadeen inay helaan booliis dhammaystiran iyo xabsigii ay ku shaqeyn lahaayeen booliiska si amnigu u sii hagaago odayaasha dhaqanka ah ururka dhalinyarada ah ururka haweenka iyo taliyaha saldhigga booliska ayaa wasaaradda ka codsaday inay helaan ciidamo badan oo boolis ah iyo gawaaridii iyo saldhiggii ay ku shaqayn lahaayeen waxaan codsanaynaa marka oo keliya gaari gawaadidkii ugu shaqeynla in la helo dadku gaadiid ma haystaan taliya haddii meel wax ka dhaashil dhaco ama accident meel ka dhaco wax shay wax lagu aado oo gaadiidu ma jiraan ciidankii aadina ciidanka meeshan jooga waa ciidan militariya booliska in asaga laftiisa lasoo dhammaystiro aadaan ugu codsanaynaa oo maaragtay si degmooyinka kale u shaqeeyaan gaadiidka inta u howlgalaan in xaruntii la dhiso ciidanka ku howlgeli lahayna la dhiso ayadana waa codsanaynaa annaga hadda baahida ugu weyn oo maanta ugu hadlayna meeshaan wax kale ma ahan waa xagga oo amniga xagga amniga ee degmada muqokuri maasha allah aad buu u fiican yahay wax caqabada kama jiraan rag iyo dumar iyo odayaal dhaqameedka dhammaan waa dad isku xiran oo amniga ka shaqeeyo codsigeena koowaad uga hadlayna meesha wuxuu ka mid yahay inaa booliskiina loo soo dejiyo xarumahu ku shaqey lahay gaadiidku ku shaqey lahaa wax ku qaba lahaay inaa naloo soo dejiya ayaan codsanaynaa horeyna mar walbana waa uga hadalnay haddana waxaan kasii hadlaynaa booliska annaga dumar ahaan haddaanahay aada u xiiseynaynaa booliska
degmooyinkii ugu dambeeyey ee moqokori ay ka mid ahayd haddana degmooyinkii ugu horreeyey ka horumartay aadaan idinku mahad celinaa reer moqokori wax allaalay wixii aniga aad aad iiga baahan tihiin oo talisaalka ahana hortiinnaan taagana gadaashiinnana waa taagana garabkiinnana waa taagana
gudoomiyaha degmada moqokari maxamed cabdi macow iyo agaasimaha wasaaradda amniga hirshabelle mukhtaar maxamed cabdulle ayaa bulshada ku ammaanay sida ay ula shaqeeyaan laamaha amniga waxaan u baahannahay xarun dhaqan celineed meel dadku bil iyo laba yom ku xirraan karo maahan saldhig saldhig waxaa ku xiran qof laba meelooda wax lagu xiraa sideedaba qof maxkamad xukuntay meel lagu xiray leedahay oo intay xukuntay ku xiraan meelna bulshadaana u baahan oo waa meel dhaqan celineed hadda canugii waalidkiisu hay waayo stejinna la geymaa maxkamadna la geymaa laakiin waa in xarun dhaqan celineed la helo codsigeenna labaad waa xaruntaas dhaqan celinta inaan helno gaadiidka iyo booliska waxaan helaynaa labadaas markaan helno intaba waa helaynaa
maanta isbitaal ma shaqayn karo haddaan amni jirin iskuul lama aadi karo haddaan amni jirin ganacsi lama fura karo iridna lama fura karo hadduu amni jirin waa isla fahansanaa soo maaha sidaas darteed marka waa inaan qodobka ugu horre aan ka midaysannahay uu noqdaa sidai amniga aan ku sugi lahayn magaaladaas muqukuriyo amniga ah oo dhiig badan u daatay oo dadka dabcan isku tashaday oo ciidamadooda amniga ayagoo isku tashaan ay xoraysteen in amnigeeda la ilaaliyo la isku xirnaado warbixinna la soo gudbiyo buliiska si dhow loola shaqeeyo waa sax buliisku waa yaryahay waa tayo yaryahay buliisku waa la kordhin doonaa laakiin saldhiga dhismihiisaa noo horreyn doona insha allah saldhigaa la dhisi doonaa buliiskiina waa la tayi doonaa sidaasoo kale waxaa laga hirgeli doonaa saldhigga c i d dii oo dembiyada lagu baarayay maadaama degmadu ay ka fog tahay degmooyinka waaweyn ee c i d da leh maadaama ay ka fog tahay waxaa laga hirgeli doonaa xaruntii c i d da ee lagu baari lahaa dembiyada waaweyn
maamulka hirshabelle ayaa digniin ka soo saaray fatahaad laga cabsi qabo inuu sameeyo webiga shabeelle warbixinta warkan waxaa degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe inooga soo diray waryahayaga saadaq socdaal iyadoo laga cabsi qabo inuu fatahaad sameeyo webiga shabeelle qaybta uu ka maro degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa maanta kormeer ku tegay la taliyaha madaxweynaha dowladda hirshabelle dhanka iyo arrimaha deegaanka la taliye axmed xasan suudi oo markaasi booqasho ku yimid degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe wuxuu si gaar ah markaasi u booqday webiga shabeelle qaybta uu ka mara degmada balcad isagoona markaasi u kuurgalay heerka iyo meesha uu marayo waxaa ku helinayay suduwaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee degmada balcad u qaabilsan la taliyaha ayaa markaasi sheegay sidoo kalena bulshada ugu baaqay inay ka fogaadaan halka uu ka dhow yahay webiga isagoona ugu baaqay inay ka feejignaadaan maanta waxaan soo gaarnay degmada balcad oo ay naga soo gaartay degnino sarukaca fatahaadaha waxaan u imaanay booqasho wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada dowladda hirshabeelle tiim ka koobanoo aan hogaaminayo waxaan uga degaynaa muxuu ahaay shacabka inay ka feejignaadaan fatahaadaha uu samayn karo mar kasta webiga shabeelle waxaan si gaar ah aan uga degaynaa digniinta ay ku wajahan tahay bulshooyinka iyo magaalooyinka kale ah caasimadda dowladda hirshabeelle ee jowhar beledweyne uula burde iyo jallaqsi iyo balcad oo hadda aan ku suganna webiga shabeelle ayaa mara bartamaha soomaaliya waxaana dhowrkii bilood uu mar uu sameeya awal dhowrkii sana mar uu ahaa jiray hadda dhowrkii biloodba mar wuxuu sameeyaa fatahaad taasoo sababta khasaare nafeed iyo mid hantiyeedba uu ka dhasho inta badan sarakaca webiga waxa uu nooga yimaadaa dhanka etoobiya gaar ahaan buuraleyda oo sababaya in heerarka webiga uu sare u kaco dowladda hirshabeelle ayaa dadaal dheer ugu jirto arrinkaas in xal looga helo si xal loogu helo iyadoo bilowday mashruuc la dhahaayo mashruuca sabuun ee biixireenka u ah taasoo aan u arkan inuu xal u keeni doono caqabadahan iyo dhibaatadan hirshabeelle haysto sanooyinkii lasoo dhaafay arrinkaasoo ay sabab u tahay isbeddelka cimilada marka waana arrinkaas in oo si gooni ah loogu taxadiro maanta waxaa joognaa buundada balcad amba degmada balcad aan ka ahay iskudomihii isbeddelka cimilada iyo deegaanooyinka webigana dhibaatooyin badanaa ka jirto dhibaatada ka jirtaa waxaa webiga marna hoosuu u dhacayaa marna fatahaaduu keenaa fatahaaddaasuu sababayso dhibab badan oo ayaantaan damba sannadan aan damba soo kordhayn ee ka timaada dhinaca etoobiya biyaha tirada badan leh ee roobka fatahaadda bixihaaya halka waxaa kaga digaynaa dadka hareeraha degan xataa webiga xataa inay taxadir ka galaan taasna waxaa sababaya isbeddelka cimilada taasoo ah mar walbaba hadda dhowr sano waxaan ognahay ka deegaanka waxa ka jira degmada balcad in oo dalag fiican xataa uusan ka bixin ee biyihii ay baabi'iyeen biyahaasoo ii sheeg mar walbaba bixiyaan fatahaado badan dhanka kalena la taliyaha wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada ee dowlad goboleedka hirshabelle aana la taliyaha madaxweynaha dowladda hirshabelle ee dhanka iyo arrimaha deegaanka ayaa waxa uu tagay ee markaas wadada u dhexaysa muqdisho iyo sidoo kale balcad ee la yidhaahdo nambar labaatan taasi oo ay wasaaradda hore ugu samaysay dhireen oo loogu talagalay inuu markaasi bacad celin u noqdo laamiga wadada xiriirisa muqdisho iyo balcad oo markaasi qaab heersar ah loo dhisay
wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada dowladda hirshabelle maanta waxaan soo booqanay lambar labaatan waa meel u dhexayso balcad iyo iyo muxuu ahaay xamar waxaan u imaanay kormeer inaan ku samayno dhireen aan ku samaynay muddo dhowr bil ka hor ah hal kilomitir oo u dhexaysa labadaas deegaan si oo bacad celin ay ugu noqoto laamiga waa ku guulaysanoo wasaaradda si isxilqaan ay hawshaan u bilowday waana ku guulaysanay arrinkii inaan maanta fiirnaa u imaanay waxaan sii wadi doonnaa laba kilomitir oo kale oo dhanka balcad iyo xamar intuu dhexayso ayadana sii wadayna hadduu ilaah yidhaahdo arrinkan waxaan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha dowladda hirshabeelle oo garab weyn naga siiyey waxaan kaloo u mahad celinaynaa guddoomiyaha degmada balcad oo asigana garab lixaad le naga siiyey waxaan ka codsanaynaa bulshada degan ku dhaqan haradaha deegaankan in oo xoolaha ay ka ilaaliyaan si aysan geedaha haddan u laaynin waxaan inta u keenno uga bilaabno waxay tahay si aysan xoolaha uga dhowaanin meelahan marka waana mahadsantihiin wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada dowlad goboleedka hirshabelle ayaa horumaro kala duwan ka wada deegaanada hirshabelle sadeq adin cusmaan sadeq sohdaal madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa xariga ka jaray xarunta wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda koonfur galbeed maxamed socdaal ayaa warbixinta warka inooga soo diray magaalada baydhabo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaran oo uu wehlinayo wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda mudane abfatax camroone ayaa si wada jira xerag uga jiray xarunta cusub ee wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee dowlad goboleedka koonfur galbeed oo si casri ah loo dhisay lagana hirgeliyey magaalada baydhabo munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta wasaaradda islamaraxantaasna xerag uu kaga jarayay madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren xafiiska cusub ee wasaaradda ayaa waxaa ka qayb galay xubnaha labada gole ee dowlad goboleedka koonfur galbeed bulshada qaybaheeda kala duwan iyo hay-adihii ka qayb qaatay dhismaha xaruntan ugu horeyntii waxaa goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda koonfur galbeed mudane cabdifatax abrone waxa uu sheegay halka ay soo marsiyeen dhismahan iyo in ay maanta ku guuleystaan dhismahan sida aan hore u sheegay waxaa maalgeliyey midooda yurub waxaana fulintiisa lahaa f a o mashruuco ilid programkii qeybtiisa rays marka saasuu ku dhismay wuxuu ka koobnaa dhismahan oo lagu daray qalabeynta wasaaradda oo lagu daray solar systemka oo korontada aan ugu talagalay wasaaradda inay korontadeeda iyadu yeelato wuxuu kaloo ka koobnaa gidaarka lagu wareejiyey labadan wasaaradood oo dhammaystiran intaasuu ka koobnaa marka dhammaantoodna si wacan ayay noogu hirgaleen intaa kadib waxaan rajaynaynaa mustaqbalkana in aan intaan in ka badan sii qabanno oo weliba deegaanadii oo badda ama xeebaha ku tiirsanaa inaanu insha allah aan sanadka cusub aan ka hirgelino wasaaraddan wasaarad lamida baraawe iyo kawaankii malayga inaan hirgelinaan rajaynayna haddii ilaahay uu raalli ka noqo subxaanahu watacaala intaasaa ugu badan warbixinta guud ee wasaaradda ugu dambeyntii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagaren oo si rasmi ah xaruntan xariga uga jiray ayaa tilmaamay in muhiim ay tahay in wasaaraddu ay yeelato xafiiska ugu weyn ee koonfur galbeed maadaama kalluumaysatadu ay yihiin halka keliya ay ishu ku hayaan saa la socotaan waxaa jiray yaraan xarumaha dowladda ay ku shaqaynayaan wasaaradaha markii intii aan shaqaynaynay oo aan nimid dowladda koonfur galbeed wasaaradaha dhan kulli waxay deganaayeen madaxtooyada waxaa xarun u ahayd madaxtooyada gurigoo dheer baa nin boqolkoo ka deganaa waxaa ilaahay mahaddiisaa maanta inay hal wasaaradna ay isku soo harin wasaaradihii oo dhan ay xarumo samaysteen xarumahoodana ay ku shaqaynayaan si gooni ah wasaaradda kalluumaysiga waxaan ammaanayaa wasiirka nin dhallinyaro ah oo aqoon-yahan oo runtii shaqadiisa ku sharfan waaye intii uu joogayna wasaaradda wax fiican oo qiimo badan ka qabtay ee, marnana aanan shaqadiisa dayicin una istaagay inuu xafiiskan quruxda badan sidii lagu heli lahaa iyo xarumihii kale wasaaradda inuu sameeyo uu istaagay waaye wasiirka waa ku mahadsan yahay Ee, waxa hadda aan uga fadhino oo aan rabnona waxaa weeye maadaama ay koonfur galbeed xeeb dheer leedahay oo la rabo in shaqo abuur iyo kafaa'iideysi loo helo xeebtaas laga bilaabo jasiiro ilaa iyo ee, meesha ugu dambeyso in dad kalluumaysato ah iyo warshadii kalluumaysiga iyo deked kalluumaysi ah iyo mashaariicdii kalluumaysiga kulli loo abuuro maxamed aadan socdaal gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa la kulmay guddiga dastuurka baarlamaanka soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe ayaa kula la qaatay guddiga dib oogista iyo la socodka hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka labadiisa aqal iyo guddiga madaxa bannaan ee dib oogista hirgelinta dastuurka xubnaha labada gudi ayaa gudoomiyaha golaha shacabka warbixin ka siiyey arrimaha dib oogista dastuurka gaar ahaana cutubka shanaad ilaa cutubka sagaalaad oo guddigu gacanta ku hayo iyo sida loo wajahayo marka uu furmo kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka iyo sidoo kale guud ahaan hanaanka dib oegista dastuurka iyo qodobada harsan gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe ayaa labada guddi uga mahad celiyey shaqada wanaagsan ay ka qabteen dib oegista dastuurka isagoo ku bogaadiyey habkay u wadaan ka shaqaynta cutubyada harsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa shirgudoomiye shirka amniga qaranka oo lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa gudoomiyey shirka golaha amniga qaranka oo ku qabsoomay xafiiska amniga qaranka shirkan ayaa ku saabsanaa xaalada guud ee amniga qorshaha kala guurka howlgalka admis iyadoo ay ka qaybgaleen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdibare ku-xigeenkiisa mudane saalex axmed jaamac wasiirada xubnaha ka ah golaha amniga qaranka iyo taliyayaasha ciidamada qaranka intii uu socday shirka waxaa lagu falaqeeyey istaraatiijiyadda xoojinta amniga qaranka iyo dhammaystirka dib u habeynta ciidamada soomaaliyeed ee haatan ku howlan buuxinta amniga goobaha ay baneeyeen howlgalka nabadilaalinta soomaaliya ee admis iyo diyaargarowga howlgalka cusub sidoo kale shirka waxaa lagu casubo warbixin muhiim ah laga dhageystay wasaaradda beeraha iyo waraabka ah oo soo bandhigtay sidii xal loogu heli lahaa caqabadaha haysta beeraleyda soomaaliyeed gaar ahaana isbaarooyinka iyo lacagaha sharci darrada ee laga qaado gobolada gaar ahaana gobolka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose arrinta ayaa guddigu waxay ku tilmaameen caqabad weyn oo wiiqaysa wax soo saarka iyo horumarka dhaqaalaha dalka madaxweynaha ayaa ku adkeeyey hay-adaha ku shaqada leh in si deg deg ah uga shaqeeyaan xalinta caqabadahaas si beeraleyda u helaan fursado ay ku horumariyaan wax soo saarkooda dadka soomaaliyeedna uga faa'iidaystaan kheyraadka beeraha oo hodan ku yahay dalkeenna hay-adda nabadsugudiga sirdoonka qaranka ah ayaa sheegtay inay hay-adda nabadsuguda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya ayaa sheegtay inay xirtay in ka badan labiyo toban kun oo akoon oo al-shabaab ay isticmaali jireen hay-adda nabadsuguda iyo sirdoonka qaranka ayaa shaacisay inay xirtay in ka badan labiyo toban kun oo akoon kuwaasoo al-shabaab u isticmaali jireen faafinta wararka been abuurka iyo mari habaabinta dadka qoraalka niise ayaa lagu sheegay in akoonadan la xiray u badnaayeen kuwo aan lahayn wax tixraaca warkii dowr dhegaystayaal aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan waa naga inta warka anigoo sharmaarkaa idinla socodsiinaya waxaana soo saaray inay farsameynaya saaxiibkii luqmaan axmed maxamuud intaa warkan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah